bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanah khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacada taariikhdu ay ku haastaysan tahay afarta bisha ah mey sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilkii looga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka soomaaliya cidiid cabdulaahi ilkaxanaf wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inay ahayd mid lagu magacaabayay guddoomiye cusub halka xilkii laga qaaday guddoomiyihii hore ee maxkamadda waa maxkamadda sare ee dalka soomaaliya cidiid cabdulaahi ilkaxanaf warqadan wareegtada ee kasoo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaamay in xilka laga qaaday guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka soomaaliya caydiid cabdulaahi ilkaxanaf lagu bedelay guddoomiye kale oo cusub kaasi oo la sheegay ama lagu magacaabo doctor ibraahim iidle suleymaan waxaana la sheegay inuu ka mid yahay dad muddooyinkii daba soo gaaray magaalada muqdisho guddoomiyahan cusub ee xilkan loo magacaabay ayaa waxaa la sheegay mid hore loosii hadal hayay inuu yahay iyadoona wareegtadan madaxweynaha xafiiskiisa kasoo baxday ee caydiid cabdulaahi ilkaxanaf xilka looga qaaday ay imaanayso xilli saddex bilood keliya ay u haararsan tahay xilliga dowladda uu hogaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana la tilmaamay in arrintaani weli aan lagu wargelin guddoomiyaha xilka laga qaaday ee caydiid cabdulaahi ilkaxanaf kooxda al-shabaab ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyihii hore ee u qaabilsanaa gobolka shabeellaha hoose waa gobolka shabeellaha hoose ninka lagu magacaabayay maxamed abu cabdalla maxamed abu cabdalla ayaa la tilmaamay in lagu soo eedeeyey inuu la saftay mid ka mida beelaha ku dagaalamaya gobolka shabeellaha hoose waxaana xilka qaadistiisa ay imaanaysaa xilli beel ka mida beelahaasi la tilmaamay in dacwad ay ka gudbisay ayagoo ku dacweeyey dhinaca al-shabaab guddoomiyaha xilka laga qaaday ayaan weli ka hadlin inkastoo xilkiisa loo magacaabay mas-uul kaloo ka tirsan xarakada al-shabaab waxaana xilka qaadistiisa imaanaysaa xilli muddooyinkii dambe ay kala isbedbedel dhinaca maamulada ah wadeen ururka al-shabaab gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose oo ah goobaha sida aadka ay haatan ugu xoogan yihiin dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab ee kala soo horjeeda dagaalada ciidamada midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya weli wax war oo intaasi ka faahfaahsan kama soo bixin al-shabaab waxaana wareegtada lagu shaaciyey xilka qaadistani la sheegay in ama ku saxiixnaa afhayeenka howlgallada xarakada al-shabaab sheekh cabdicasiis abu muscab oo asigu inta badan u hadla dhinaca militariga howlgalladooda qarax loo adeegsaday bambaanooyin gacanta laga tuuray ayaa maanta lala eegtay rag la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa canshuuraha aruuriya ee degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya degmada afgoy ayaa waxay tilmaamayaan in laba ruux oo rayid ah oo ka mid ahaa dadkii suuqaasi ku ganacsanayay ay ku dhaawacmeen qaraxa halka mid ka mida la sheegay dhaawacyada in xaaladiisa haatan laga dayrinayo suuqan ayaa la tilmaamay inuu ahaa midka lagu iibiyo xoolaha ee ku yaalla gudaha degmada afgooye waxaana xilligaasi howlo canshuur aruurina ka waday ciidamad ka tirsan dowladda soomaaliya iyadoona kooxdii weerarkaasi fulisay la tilmaamay in goobta ay isaga baxsadeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo halkaasi gaaray ayaa sameeyey baaritaano ku aadan qaqabashada dad la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarka iyadoo sidoo kalena dadkii waxyeelada ay soo gaartay loola cararay isbitaallo ku yaala dhinaca iyo magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya wararka naga soo gaaraya degmada afgooy ayaa haatan waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan iyadoona goobihii shaqaaqadu ay ka dhacday lasoo sheegaya haatan inay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa weli wada ka doodista qorshaha doorashooyinka sanadkan la filayo inay dalka ay ka dhacaan xilli dhowaan xukuumadda soomaaliya ay u gudbisay mudanayaasha baarlamaanka heshiiskaasi heshiiska ay wada gaareen madaxda dalka iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada ayaa la horgeeyay baarlamaanka soomaaliya si ay u meelmariyaan ayadoo maalintii labaad xildhibaanada ay ka doodayaan arrintan waxaana maalin ka hor xildhibaanada horgeeyey wasiirka koowaad ee xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke inkastoo maanta aanu dib ugu laaban ra-iisul wasaaraha soomaaliya aqalka baarlamaanka mudanayaal ka tirsan baarlamaanka oo tiradooda ay gaarayaan ilaa iyo toddobaatan ayaa isu qoray ka hadalka arrinta dooda ay haatan ka taagan midda la xidhiirta doorashooyinka sanadkan la filaya in dalka ay ka dhacaan ayadoona xildhibaanada markay dooddooda soo ilaatay kadib lagu waday in meelmari ay meelmariyaan qorshaha heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya xukuumadda soomaaliya ayaa qorshahan hore usoo meelmarisay waxgaradka gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in kulamo ay la qaateen madaxweynaha soomaaliya gudaha magaalada muqdisho ay kusoo isdhammaadeen is-afgaradwaa sida ay hadalka u dhigeen odayaashaasi xilli weli magaalada beledweyne uu ka soconaya shir lagu tilmaamay mid dib u heshiisiin ah oo ay yeelanayaan maamulka iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolkaasi hiiraan kaasoo garwadeyn ay ka yihiin hoggaanka odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi qaar ka mid a odayaashan oo maanta ka hadlayay shirkaasi dib u heshiisiinta ayaa warbaahinta u sheegay in is-afgaradwaa iyo fashilow kusoo dhammaaday odayaal ka tirsan maamulka waa odayaal ka tirsan gobolka hiiraan oo madaxweynaha soomaaliya kulamo kula qaatay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxayna tilmaameen in madaxweynaha iyo dhinacooda wax natiijo aysan ka soo bixin wadahadaladoodaasi ku aadanaa qaabka maamulka loogu samaynayo hiiraan iyo sidoo kale shabeellaha dhexe
madaxweynaha arko oo la kulmaa dhacday waa la kulmay madaxweynaha ninkii murka maqlo nin wax areemayaan la kulmidda aan madaxweynaha la kulmaayana afhayeenkii shirka iyo ogaasadii nin ka mid ah haddii aan nahay waxaan xaq u leeyahay waa la kulmo madaxweynaha waxaan xaq u leeyahay waa laakiin markaan la kulmo waxaa muhim ah maxaan kala hadlay taasaa muhim waxa la iga duubayo waa telefishin inaan fagaara ka sheegaan rabaa madaxweynaha dan aniga gaarana kalama hadlin ilaahay baa ugu yahay waa la fiirsanaya dan beeshaydana kalama hadlin
inkastoo odayaasha ka soo jeeda gobolka hiiraan qaar ka mida weli ay diidan yihiin hanaan socoshada shirka maamulka loogu samaynayo labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan haddana waxaa jira shirka inuu weli ka furan yahay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kaasoo lagu wada hadalsiinayo beelaha kasoo kala jeeda hiiraan iyo shabeellaha dhexe natiijada ugu dambaynna ay tahay in maamul ay ku midaysan yihiin dhinacyadaasi loo sameeyo dowladda ayaan ka daalin dadaalada ay ugu jirto sidai ay isugu soo dhaweyn lahayd dhinacyada iska soo horjeeda ee weli diidan ka qayb qaadashada shirka maamulka loogu samaynayo labada gobol dowladda soomaaliyana hore waxay u sheegtay inay u dhabar adeegi doonto sidai ay isugu soo dhaweyn lahayd dhinacyada weli ka maqan shirka kuwaasoo la filayo maalmaha soo aadan in qayb ay ka noqdaan shirka maamulka loogu samaynayo labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa kol hore ku kala irdhoobay ka qaybgalka shirka maamulo samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe walow markii dambe dowladda ay ku guulaysatay in mar kale dib ay isugu soo celiso ka gadaal kulamo dhowr ah oo ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo ay la yeelatay dhinacyada kala duwan ee ka soo jeeda beelaha gobolkaasi wada dega weli qaar ka mid a beelaha ayaa diidan ka qaybgalka shirkaasi waana sababta keentay in weli habsamoo socodka shirka uu gaabis fara badani ku jiro taasoo dowladda ay sheegtay in lasoo afjari doono dhowaan maamulka gobolka hiiraan iyo kan shabeellaha dhexe ayaa dadaallo ugu jira sidii loo ambaqaadi lahaa shirka maamulka loogu samaynayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo keliya ah labada gobol ee haatan aan lahayn wax maamul ah xilli ay ku soo wajahan tahay doorashooyin la filayo in loo qaybiyo hannaan deegaan oo aqalka sare ah iyo lagu qaybinayo aqalka hoose ee baarlamaanka warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaana warka idiin akhrinaya idiina soo diyaariya anigoo ah saaxiibkiin maxamed amiin tani intaan mar kale dib u kulmaynana sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh